wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed oo ka hadlay dagaaladii shalay ka dhacay deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ku eedeeyey maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya inay ka dambeeyaan hurinta dagaalkaasi islamarkaana ciidamo wata calanka etoobiya dad shacab ay xasuuqeen siduu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada liyu booliska ee ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya marar badan dad shacab ay ku dhibaateeyeen deegaanadii ay deganaayeen oo ay ka barakiciyeen isagoo tilmaamay in ilaa hadda shan iyo toban kilomitir ciidamadu dhulka soomaaliya ay soo galeen taasina ay keenteen dadka shacabka ay la dagaalamaan waxaa ka dhacay deegaanadan dhulkan soomaalida meel ka mid oo meel cawleed iyo deegaanadan ku dhow dhow dagaal baa ka dhacay dagaalkuna maanta bilow ma ahayn dagaal muddo waxay ahaayeen haddii lsocday inuu ahaa dadka shacab dad shacab oo etoobiya degan oo etoobiyaana markii hore lagu qaaday ayadoo isistiftayn lagu samaynayey kabacdina marka ay soo qaxeen oo dhanka soomaaliya ay usoo gudbeen looga daba yimid waxaa falkaa geysanayana waxay ahaadeen ciidan calaamadda haddii lahayn maayo ee etoobiya wata ama kilinka shanaad oo liyu boolis lagu magacaabay dhulka ay soo galeen waa dhul soomaaliyeed oo ay ku dagaalameen oo ay dhiigga ku daadsheen taasna ma qarsoona in badan ilaa toban kilomitr iyo ka badan shan iyo toban kilomitr bay gudaha soomaaliya usoo galeen marka haddee dhib badan bay shacabka u geysteen maantana markii shacabkii laga daba yimid dee shacabkiibaa la dagaalamay oo haddii ilaahay maayo go-aansaday inuu maaragtay maadaama ay meel walba iyo meel walba uga daba yimaadeen kuwa dhibaateeyeen marka dagaalkaasaa ka dhacay soonahaas dad badan bay laayeen horena waa dhibka way u geysteen aqalay gubeen caruur bay gawraceen waa xaqiiqatan dad si xun u dhaqmaya weeye oo dhaqanka soomaalida iyo maaragtay mina wadanin weeye waxayna dhashay in maarata dadka xanuunsado ay maaragtay iyaga laftigoodu ay gacantooda isticmaalaan dhinaca kale wasiir ku-xigeenka cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka ciidamada etoobiya dadka shacabka ay u geysanayaan isagoo sheegay in ka maamul ahaan ay wax weliba arrintaasi lagu xalinaya diyaar u yihiin ha yeeshee waxa uu ku guudiyey inaysan indhaha ka qarsanaynin waxyeeleynta bulshada galmudug ee ku nool deegaanadaasi anaga sideedaba dadka madiqadan degan ama dhanka etoobiya ha noqoto ama dhanka soomaaliya ha noqotee nabad iyo walaalnimo iyo wadaderismo wanaag baan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa kilinka shanaad iyo haddii lahayn mahayo dowladda federaalka ahda inay shacabka haddii lahayn mahayo cid kasta ha ka soo jeedaane etoobiyaanka ee loo turo xaquuqdoodana la ilaasho xadgudubka new booliska uu ciidda soomaaliya ku samaynayana uu soo galayna sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto galmudug nabad bay doonaysaa darsi wanaag bay doonaysaa wada noolaashay doonaysaa ingeeska africa xasilooni iyo nabad lagu soo dabaalay doonaysaa etoobiyana waxay ka mid tahay dalalka haddii lahayn maayo caalamku aaminsan yahay in maarata ay soomaaliya doonayaan inay nabad iyo midnimo kusoo celiyaan dad marka magacooda wata ama haystooda wata ama iyaga u nasar sheeganayo oo siyaasadooda ka amar qaata ama soomaalida cid kale ha ahaayeen hadda inay soomaaliya colaad ka abuuraan oo calanka soomaaliya ay maarata kusoo galaan qori ayagoo haddii lahayn matalhaya magaca etoobiya wata arrintaasi waa xadgudub waxaan jecelnahay marka inaan kelinka iyo dowladda etoobiya ugu baaqno arrintaa si degdega in looga hortago new booliskana haddii lahayd mahayo waxaan u malaynayaa inay badankoodu dad soomaaliya yihiin dadka ay maalin walbana ku tumanayaanna waa dad soomaaliya la iskama dhicin waayin laakiin xasarada iyo dhibaatada dadka laga dhex abuuraya ayaa indhaha laga qarsanayay marka anagu nabad baan ku baaqaynaa shacabkanagana haddii maaragtay daandaansigaana sii socdo hadda waa shacabka iyo deegaanada dhulkayagi inaan maaragtay difaacno ama maaragtay aan ka hadalnana
dagaalkii shalay ka dhacay nawaaxiga deegaanada dacdheer ee ka xandhaalay gobolka galgaduud ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo toban ruux tariintaas ka badan inay ku dhaawacmeen